alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llahu tacaala kitaabu zaka hada kani kitaabu bayaani axkaami zaka sikada axkaamteeda caddaynta la caddaynayey kitaabkii ka hadlayay wey zaka waa ismun lima yukraju can maalin aw badan waa magac uu leeyahay waxa laga bixiyo xoolo ama laga bixiyo jidh waxaa xoolaha laga bixiyaa waa zakaat lmaal waxaa jidhka laga bixiyaana waa zakaat lfitr alxamdu lilah waxaana loo sharceeyey tuhrata lilamwaali walabdaan si loo daahiriyo o loo wanaajiyo xoolaha iyo jidhkaba muwaasaatan lilmuxtaajiin iyo dadka baahan si iyagana nafqeybsi loola sameeyo sakadu labada sakaba waa faral waxaana sakadu ay ka mid tahay arkaanta islaamka waa rukunka saddexaad bilijmaaci baanay waajib ku tahay si la isku waafaqsan yihi wuxuu ku bilaabay musanifku cidda ay sekadu ku waajibayso iyo shuruudda ciddaasi laga rabo wa inama alfardu buu yidhi kala faral yeelay ee sekada ka midii calaamad mid dushii unbuu ahaaday aslama islaamay kaas islaamay oo xurin xor ah kaasi oo mucayanin mid cayimana waaxid ama jamaca ha noqdee wa milkun tummima wadii milkin kaasi oo lahaansho u saaxiiba milkigaasi oo tummima mid la dhammaystirayo milki taama ah marka wuxuu leeyahay sekada faralkaahi waxay faral ku tahay uun qofka muslimka ah calaa man aslama oo gaalkii sekadu kuma waajibaysa wujuub mutaalaba gaalka loo jeedaana waa kaafirka asliga ah wey murtadka isaga tafsiil baa ku jiro arrinkiisu hallo ku dambeeyo ayaa la eegayaa xoolaha xawlku u dhammaaday intuu murtadka yahay laakiin xoolaha iyadoo xawlku u dhammaaday uu ridoobay sakadoodii waa laga rabaa muslimkaasi ha noqdo mukallaf ama hayru mukallaf sakadu maalkay ku tacalluqaysaa mar hadduu yahay qofku muslim ha noqdo qof miir qaba ama mid waalan mid qaangaadha ama mid yar sakadii xoolihiisa waa la rabaa waxaa kaloo shardiya inuu qof xora noqdo oo haddii uu yahay qofku addoon maalkiisa saka ku waajibi mayso waa inuu dhammaantii wada xor yahay ama ugu yaraa inuu badh xoraysan yahay barhkiisaa xoraysan xoolaha uu ku mulkiyo sakadoodii baa laga rabaa addoonka waxba ma mulkiye bay leeyihin hadduu mulkiyo oo xoola u yeeshana milkigiisaa daciif ah waxaa kaloo shardiya inuu noqdo qofka xoolaha liyo qof mucayana oo waaxida qof qura ama jamaaco makhsuusiina oo dee maxsuuriina yumkinu xasruhu dad la koobi karo oo dee la gaari kara ah waa inay xoolahaasi leeyihiin ama xoolahaasi ay waqfi u yihiin marka waqfiga calaa mucayan sekadii way ku waajibaysaa waayo dee mawquuf caleyhi kii loo waqfiyey baa mucayana waaxid ha noqdo ama ha ka badnaadeen ama ida kaana alwaqfu calaa jiha falaa zakaata fi lmaal xoolaha haddii jiha loo waqfiyey jihada waxaa looga jeedaa cid aan la xasrin karin oon litarakoobi karin sida masaakiinta loo loo waqfiyey fuqaradaa loo waqfiyey dalabatulcilmigaa loo waqfiyey isaga kuma waajibayso licadami ilmaalik almucayan waayo qof mucayana oo gaaro xoolaha leh ayaan jirin wa milkun tummima ay wadii milkin tummima waxaa shardiga qofka xoolaha leh lahaanshihiisu inuu dhammaystiran yahay oo dad baa jira xoolaha le laakiin lahaanshahoodu aanu dhammaystirnayn oo milkigoodu yahay mucaradun lisuquud mid dhicitaan markaa u bandhigan waxaa tusaale u ah markaa maktasabahu alcabd lmukatab addoonka la kitaabeeyey xoolaha u shaqaysto inta heshiiskaa isxoreyntaa sayidkiisuu la galay isaga ayaa leh laakiin milkigiisu ma dhammaystirna caqdulkitaaba dhinaciisa marka laga eego waa jaa-is oo lahu an yucajiza nafsahu xaqule inuu idhaahdo waxba bixin kari maaye xornimona dooni maayo addoon baan iska ahaanaya marka lahaanshii xoolaha uu lahaa meesha uu ka baxaya xoolaha sayidka ayaa yeelanaya waxaa kaloo mid a juclu aljicaala qofkii lagu yidhi waxaa haddaad qabato intaasaa lagu siinaya dee xoolaha si loo ballan qaaday si dhammaystiran uma laha hawshii markuu qabtee uu dhammaystira ayuu yeelanaya markaase ka laguma laha xoolahaas laakiin xoolaha dhaca ku maqan iyo kuwa la xaday iyo kuwa lumay saka way ku waajibaysaa waayo de waa litamaami lmilki qofkii lahaa si dhammaystiran buu leeyahy laakiin sakada bixinteedu waxay waajibaysaa wujuubkeedunbaa inciqaadiya guntamaya laakiin adihii bixintii iyo ikhraajkii wuxuu waajibayaa marka xoolahaasi ay gacantiisa kusoo noqdaan halkana wuxuu kaga hadlayaa xoolaha ay sakadu ku waajibto wuxuu yidhi fii ibilin tajibu waa waajibtaa azakaatu sakadii fii ibilin geel bay ku waajibtaa wa baqarin lo bay ku waajibtaa wa akhnaamin ari bay ku waajibtaa bishardi xawlin inay ku waajibto sanad inuu usoo wareegaabaa shardi u ah wa nisaabin qadarkii ay ku soko goynay inay gaadhaan baa shardi u ah wastiyaamin foofin iyo daaqtag ayaa shardi u ah wa dahabin bay ku waajibtaa sakadu dahabkii iyo wa fidatin fidadii dahabka iyo fidadaasoo hayra xuliyin mid isticmaal mubaaxa loo diyaarsaday aan ahayn isticmaalkaasi oo xuliyigaasi oo jaaza isticmaalkiisu uu bannaanyahy walow ujira ha laba kireeyaba xuliyigii lilmustacmili mid isticmaalayaba ha laga kireeyabe laa zakaata fiih mar hadduu mubaax yahay wax zakaahi waajibkuma aha halkanna wuxuu ka galay xoolaha ay sakadu ku waajibto wuxuu markaa u horreysiyey waxaa loo yaqaano almawaashi oo looga jeedo bahiimatul ancaam nicmooleyda waa geela lo-da iyo adhiga marka kuwaa inay isaga ku waajibtaa shuruud bay leeyihiin shuruuddaa waxaa kowkaa in xoolahaas ay nisaab gaadhaan wanisaabu waa alqadru aladii idaa balagahu lmaal wajabat fiihi zakaa waa qadarka markuu maalku gaadho saka ay ku waajibayso saddexdanna mid walba nisaabkiisa waynu arki doonaa haddii intii sakadu ay ugu waajibaysay aanu gaadhin sako laguma laha waayo waxaa kaloo shardiga xowlaan alxawl in sanad qamari ahi u dhammaaday xoolaha iyagoo qofka maanta le milkigiisa iyo lahaanshihiisa ku jira waxaa xowlaan alxawlka laga reebayaa un annataaj maqasha haddii asalka iyo umahaadku ay nisaab yihiin xawlkoodunbaa wixii yaryara kusoo kordhee maqale ay la tirsanayaan oo iyaga xawl iyo sanad cusub loo tirin maayo loo bilaabi maayo suu odhan jiray cumar bnu khaaab radia allahu canhu waxarta yeeree qofka adhiga la joogaa isagoo laalaadinaya uu la soo caraabo u tiri yanaa dadkii sakada soo urinayu la hadlaya laakiin ha ka aqbale hadday dhan taasaanu sake ku bixinayna waxaa kaloo shardi u ah xoolahan geeliya lodiyo adhiga assawm inay yihiin kuwa daaq taga oo asoom waxaa looga jeedaa an tarca alkala almubaax inay tahay mid daaqda daaqa ilaahay uu soo saaray ee soo bixitaankiisa bani aadamku aan wax sababa ku lahayn weliba soomka waxaa shardi u ah in qofka lihi uu foofiyo ama cid uu idmay ay foofiyaan oo haddii ay maashiyadu tahay mid meel ugu xaraysan oo halkaa uu ku calfiyo oo dabeetana ay daadato ay baxsato oo ay daaq tagto macluufo inay tahay saa kaga bixi mayso lanna hada isagu laysa min maalika ama qof aan isagu u idmin baa xoolihii meesha ugu xaraysnaayee uu ugu geeda gurayay ooda ka qaaday markaasay daaq tageen daaq taggaa kaga bixi maayaan inay yihiin xoolo loo geeda guro oo calaf la siiyo marka mar haddii xoolaha la calfo muddo aanay calaf la-aan noolaan karin sida haalibka ah wakti sida haalibkaa calaf la-aan aanay noolaan karin hadduu calaf meel ku siiyo qofkii lahaa shardigii sawmku wuu maqan yihi muddadaasi haba yaraatabe maalan sanadka intiisa kale oo dhan way foofta laakiin bil sanadka ka mida ayuu raashin ama caws iyo waxaa isagu u dhigaa saaimo maaha taas shardigaasi waa maqan yihi sakana laguma laha waxaa markaa shardiga isaguna ku hoos jira an takuuna hayra caamila hadday tahay mid shaqaysa oo dibidii beerta lagu qodayey awrtii la dhaansanayay ama la raranayey iyagana isaga kuma waajibin oo lagu tirin maayo xoolaha marka zakada laga qaadayo xataa aba daaq tagaanbe waxaa kaloo markuu yihi fii ibilin wa baqarin waakhnaamin wuxuu tilmaamaya xoolihii kale isaga kuma waajibin dameerihii iyo fardihii iyo addoomihi iyo waxyaabahaas inay dee cunuhu tijaara yihiin mooyaane ganacsi badeecadii inay yihiin weyaan waxay ku waajibtaa buuhi dahabkiiyo fidada dee qur-aanka iyo sunnaaba waa lagu sheegay laakiin dahabkiiyo fidada hadday xuli yihiin alxuliyu ay yihiin kuwa markaa xidhasho loogu talagalay xidhashadaasina ay tahay mid bannaan isaga kuma waajibayso oo albaqaru alcawaamil bay la mid noqonaysaa bay leeyihin loodii shaqaynaysa ee beerta qodaysa waana masale xataa saxaabadu ay isku khilaafeen saa marar horena aynu tilmaanay haddii xuliyigaasi dahabka ama fidada uu yahay mid xaaraana dee weel baa tusaalahaan dahab ama fido laga dhigtay si loo isticmaalo kaa isaga sekadu waa ku waajibaysa waayo isticmaalkiisaan banaanayn amaba se ninba wixii dumarka u gaarka ahaa dahabkii ayuu xidhasho u yeesho u samaystay ama kuwii ragga u gaarka ahaabay gabadi samaysato tashabubay samaysay oo seef ay dahab ku qurxisay ayay samaysatay sekadu waa ku waajibaysa xataa tamakruha sekadu waa ku waajibaysa makruha waxaa ka mida sidaynu hore usoo aragnay addabbatu assagiiratu liziina karka yar ee weelka lagu karo fido ee loogu karo qurux awgeed si loo qurxiyo waa isticmaalka taasi makruh bay ahayd marka mar haddii isticmaalkii uu makruuh noqdo sekadii waa ku waajibaysa oo jaazada wuxuu meesha kaga saaray maa xaruma aw kuriha haddii isticmaalkii uu xaaraan yahay amase uu makruuh yahay walow ujira lilmustacmili ay laa tajibu zakaatu fi lxuliyi lmubaax walow ujira ha laba kiray lilmustacmili kii isticmaala laga kireeyame oo haddii uu yahay xuliyigaas dahabkaas ama fidadaas mid uu kireeyo dadka xidhanaya uu ka kireeyo yani isaga kuma waajibayso wakadalika hadduu u haysto inuu dadka ammaanaysiiyo isaga kuma waajibayso fii ibilin bay ku waajibaysaa buuhi wabaqarin low akhnaamin iyo ari bishardi xawlin xawl baa shardi u ah inay ku waajibto oo nisaabin baa shardi u ah wastiyaamin daaqgeyn baa shardi u ah wadahabin bay ku waajibtaa wafidatin bay ku waajibtaa dahabka iyo fidadaasoo keyra xuliyin xuliyi aan ahayn xuliyigaasoo jaaza bannaan walow ujira xuliyigaa bannaanay haba noqdo mid laga kareeyo lilmustacmili qofka isticmaalaya wa cardi matjarin ay tijaaratin ganacsi badeecaddii ayay isaga ku waajibtaa wa ribxin ay maca ribxin macaashkuna iyadoo uu la socdo ribxigaasoo xasalaa xaasilay sanadka dhexdiisa bishardi xawlin bay ugu waajibtaa xawl in la helo sanadu uu soo wareego iyadoo qofkaa milkigiisa ku jirta wa nisaabin nisaab inay markuu gaadho ayay ku waajibtaa nisaabkaasi oo kamala yanaa xawlka iyo nisaabkaas oo kamala mid dhamaystirmay ah waay waxyaaba sekada ku waajibta waxaa ka mid a curuud tijaara oo cumuumka qur-aankana waa loo dariishaday anfiquu min ayibaati ma kasabtum taasay soo gelaysaa dhan culimadu waana fahamkii saxaabada oo cumar ibn khaaab iyo cabdillaahi ibn cumar iyo jaabir iyo saxaabo badan ayay ka ansaxday xoolaha ganacsiga inay isaga ku waajibtay tijaaraduna waa taqliibu lmaal likardi ribxi waa in xoolihii la rogrogo si loo looga macaasho marka cardu tijaara waa almaal aladi yuqallab bilbeyci washira likardi ribxi waa xoolaha la rogrogayo la iibinayo ada lasoo iibinayo ada lacagta midka lagu iibinayo iyadoo ujeeddadu ay tahay in laga macaasho marka maalu tijaara laba u qeybsamaa maa tajibu zakaatu fii caynihi iyo maa laa tajibu zakaatu fii caynihi haddii xoolahaasi ay yihiin kuwo cayntooda ay saka ku waajibto oo ibil buu ka ganacsadaa geel ama lo ama ari ama dahab buu ka ganacsadaa ama fido ama lacagaa waa sarif leh dee sakaatulmaalkii baa ku waajibaysa ilaa inuu sakaatulmaalka nisaab ku gaari waayo mooyaane markaasaa sakaatu tijaaro loo loo leexanaya nooca labaadna waa xoolo cayntooda aanay saka ku waajibin laakiin xoolo ganacsi inay yihiin awgeed bay ugu waajibtay farduu ka ganacsadaa dhulbuu ka ganacsadaa wuxuu ka ganacsadaa alaabooyinka bagaashkaas addoomuu ka ganacsadaa wahaakada saka ayaa ku waajibaysa marka labadaa shardi la helo alxawl wanisaab waxaa kaloo dee shardiga in xoolahaasi mucaawado uu ku mulkiyey maalu tijaara mucaawado bedelasho inuu ku mulkiyey wuxuu ku bedeshay naqdi buu noqon karaa lacag naqdiya ayuu ku soo iibiyey mucaawadadaana niyatu tijaara la socotay markaasay xooluu noqonayaan curuud tijaara ama curuud tijaara uu haystay buu ku soo bedelay curuud tijaara iyaguna noqonayaan ama tusaale ahaan dee gabadhii baa meher loo siiyey markaa la siinayay baanay tijaare u niyootay oo curuud tijaara ama waa bedelulkhulcigii ayaa ninka loo siiyo gabadhii baa warqadeedii kaga iibsatay de waa noocu mucaawada ku jirta markaa la siinaye ee gabadhu ay nafteeda kaga bedelanaysay ayuu tijaaro u niyooday waa curuud tijaara laakiin xoola aanu qofku mucaawado ku mulkiin in uu tijaaro u niyeysto uun maalu tijaaro ku noqon maayaan ilaa uu taqliibiyo dee mar kale uu rogo oo maalan wuu dhaxlay ama waa loo waqfiyey amaba se waa loo hibeeyey hadduu markaas u niyeysto maalu tijaara xawlku u bilaabmi maayo waayo mucaawado kuma mulkiyin oo kuma yeelan waa inuu taqliib kala dhaco markuu iibiyo kuwaa uu ku bedeshay bedelashadaasoo niya tijaara ay la socota markaasay xoolahaasi noqonayaan waxay maalu tijaaro ay noqonayaan waay oo maalan muwarifkiisii kii uu dhaxalkiisa lahaabaa wuxuu uga dhintay boqol tan oo beriisa oo isagu uu ka ganacsanayay inuu dhaxlay uun fii xaqi lwaarith marka laega maalkaasi maalu tijaaro ku noqon maayo laabudda min almucaawada markuu mar rogo biniyati tijaara uu mid kale ugu soo bedelo markaasuu maalu tijaaro noqonayaa fii xaqi lwaarith ka dhaxlay marka loo eego waa masale muhiima taas fahamkeedu arday uu ku yara adkaada laakiin waxaan filaya inaynu soo dhoweynay waay bishari xawli wanisaabin kamala markaa wuu inoo sheegi doonaa xawlkana in nisaabkana maalu tijaara in xagga dambe uun looga eegayo aakhirulxawlka ayuun baa la eegaya nisaab miyo mise nisaab maaha sanadkao dhan iyagu inay nisaab ahaadaan shardigu maaha maalu tijaaraha waaya oo yuctabaru nisaabu fi tijaarati aakhir alxawl hadduu boqol doolar ganacsigiisa ku bilaabay deetana uu sanad soo wareegay xoolihiisii oo dee toban kuna ama boqol kuna maalu tijaaradiisii aakhirulxawlka mar hadday nisaab yihiin sekadii way ku waajibaysa oo dee in la yidhaahdo sanadka oo dhan xawl ha noqdo maalu tijaara waa adagta taas oo taas waxay u baahantahay dee xisaabin joogtaa shuruudda waxaa ka mida maalu tijaara ay sekadu ugu waajibto an laa yanuda fi lxawli haddii xoolahaasi sanadkii sanadka sekada uu ahaa dhexdiisa ay kaashgaroobaan kaashkaasina uu ka yar yahay nisaabkii dee naqdiga yanqaicu lxawl sanadkii loo tirinayey uu kala go-aya sanadkii loo tirinay uu kala go-aya xaaladdaas xoolihiisiiba gebigoodiiba lacag buu u bedelay xoolihii ganacsigiisaba lacag cad kaasha bay noqdeen fii anaa'i alxawl sanadkii sekada dhexdiisa intii lacagta ku soko goyn jirtayna waa waa- waa ka yartay lacagtaas xawlki wuu kala go-aya wa jinsi quutin wa cardi matjarin buu yihi tijaaro badeecadeed bay isaga ku waajibtaa iyo wa ribxin macaash xasala macaashku isaguna xawl gooniyo loo tirin maayo xawlkii eh, ra-sulmaalka ayuunbuu la tirsanaya bisharti xawlin bay ugu waajibtaa xawl marka la helo sanadu dhammaado iyo wa nisaabin iyo nisaab shardigii bay ugu waajibtaa labadaasoo kamala dhamaystirmay waay wa jinsi quutin watajibu waa waajibtaa zakaatu zakadu fii jinsi quutin quud jinsigii bay ku waajibtaa biikhtiyaari abcin dabciga bani aadamka ikhtiyaarkiisa lagu quuto oo ka- jinsigaasi quudka oo min cinabin cinaba wa ruabin ruaba wa zarcin zaraca raashinkii la beeranaya wa sharuhu quudkaa shardigiisu annisaabu weeye waa inuu sakogoys noqdo intuu ku sakogoyaana way noo imanaysaa id wakti waa inuu sakogoys noqdo yashtaddu oo adkaado gowsqabad u yeesho xabun raashin wa sharuhu zahwun weeyi waa bisayl bisaylkaasoo yabduu muuqda fi thimaari macnaa midhihii ka muuqda halkan wuxuu sheegayaa xoolo kaleo zaka ay ku waajibtay waa alquut oo waxaa quut noqda yumkinu dikhaaruhu kaydna gala marka quutku waa maxay alquut waxaa la idhaahdaa eh, maa tuxfadu bihi اlarwaax wataquumu bihi اlabdaan waxaa nafta lagu ilaaliye dee qofku haddii uu cuni waayo dee uu dhimanayo raashinkaa lagu nooliyey jidhkuna uu ku taagan yahay oo dee qofku hadduu waayo dee gaajaba ula dhacayo marka raashinku markuu quud yahay bay isaka ku waajibta waxaa lagu nooliyey markuu yihi weliba waa inuu noqdo maa yuqtaatu cinda alikhtiyaar marka uu qofku doorasho leeyahe daruura aanay ahayn wax la quuta waa inuu yihi laakiin waxaa la quuta cinda daruura markay qofka naf u geyso kaa isaga saka ku waajibi mayso horta waxaan quud ahayn isaga kuma waajibayso fawaakidii oo kale liin macaantii iyo camubaygii iyo waxyaabaha noocaas oo quud maaha kaas mudakarna ma wax kayd galana maaha waxaa quud noqda cinda daruurana saka ku waajibi mayso qofka markay naf u geyso wuxuu quuto sida qambooshi iyo xabdameeraadka waxaa la dhahdo unuunka iyo kuwa lamidka ah marka quudkaasi labuu uqeybsamaa wuxuu u qeybsamaa thamar iyo zarc thamarka labuunbay ku waajibtaa markaa zako waa alcinab warutab weeyi waa canabka iyo rutabka timirta markaa dee muudkeeda iyo dheecaankeeda leh weli aan timiroobine aan dharin nooca labaadee quudkuna waa zarcu dee waa raashinka isna la beero weeye sida qabadinka iyo hadhuurka iyo arabkida iyo bariiska iyo misirka iyo kuwaas waatuu xaqahu yowma xasaadi buuri ilaahi subxana wa tacaala marka shardigiisu waa maxay shardiga ay saka ugu waajibtaa dee waa nisaab inuu sakagoys gaadho qadaruu ku sakagoyena waynu arki doonaa waa khamsatu awsuqin waa shan awrar weeye haddaba inuu nisaab yahay goormaa laga eegayaa oo mataa tajibu fiihi zaka laba arrimood isaga ka khaldamin wujuubu zakaati fiihi iyo wujuubu adaa'i zakaati saka inay ku waajibtaa shardi bay leedahay sakada bixinteedu inay ku waajibtaana waxay leedahay shardi bay leedahay sakadu waxay ku waajibaysaa yancaqidu wujuubu zakaati fiih waxaa saka inay ku waajibtaa u guntamayaan ida ishtadda alxabu wixii raashin ahaa markuu adkaadee dee gowsqabadu yeesho wax dee saalix lilakli uu noqdo wax la cuni karo oo la quudan karo kullu aw bacduhu dhammaantii ama dee barhkiiba laakiin intaa inta ka horeysa laa yatacallaqu bihi wujuubu zakaa intuu yahay curdin aan weli raashin la cuni kara aan noqon wujuubu zakaa ku tacalluqi maayo oo qofku hadduu iibiyo wax sakaa laga weydiin maayo wuxuu ka bixiyo hadhow xisaabi la odhan maayo wuxuu ka cuno xisaabi la odhan maayo sakada bixinteeduna waxay ku waajibaysaa saynu arki doonno marka uu qalalo kii dee raashin ahaa cinabkiina markuu zabiiboobo ruabkiina markuu timiroobo markaasaa sakada bixinteedii ay waajibaysaa marka masalada meesha ka soo baxaysa waa maxay ida ishtadda alxabu khalaas sakadii way ku tacalluqday maalkaagaas waa in haddaad doonaysa inaad wax ka iibiso ama ka isticmaasho intaanuu qalalin waa inaad kharsi ku samayso qiyaasitaan marka la kharsiyo ee intuu hadhow noqonayo markuu qalalo la qiyaasana qofkii waa in wax looga tago wuxuu cuniyo dee wuxuu bixbixiye waxaas oo bimacnaa isaga sekada waxaan sekada aan lagu xisaabinahayn hadduu intaa dhaafo dee waa hadhow ama uu wada iibiyo ama wada cuno ama dad wada siiyo sekadii intii lagu qiyaasun baa lagaga qaadaya sekadii waay midhihiina inuu bisayli ku muuqdo dee calaamadii bisaylkoodu qaarkood calaamadda bisaylkoodu waa midab qaar waa jileec qaarba calaamad bisayl bay in calaamadii ka muuqato buduu salaax duhuuru salaax ayaa shardiya waay wuxuu ihi wa jinsi quuti watajibu waa waajibtaa azakaatu zakadii fi jinsi quutin jinsiga waxaa la quuto biikhtiyaari abci laadamiy bani aadamka dabcigiisa doorashadiisa lagu quuto wa min cinabin cinaba wa ruabin ah ruab wa zarcin ah wa sharطuna waa anisaabu id waqti inuu nisaabaada yshtadu adkaado xabun raashin wa sharطuhuna zahwun waa bisayl inuu bisayl weeye bisaylkaasoo yabdu muuqanaya fi himaari midhihi ruabkii iyo cinabkii marka iyaga looma shardiyo xawl sharطuhu anisaabu buuri iyagu marka la goosto ayuunbaa sekadu ay ku waajibaysa xataa hadduu sanadkii dhowr jeer goosto waxa weyaan mar walba sekadii ayaa laga rabaa waatuu xaqu yowma xasaadi waayo xoolaha haddaba uu yihi sekadaa ku waajibtaa mid waliba wuxuu leeyahay nisaab qadar markuu gaadho ay sekadu ku waajibayso haddaanu gaadhin aanay seka waajib ku ahayn inuu qofku isagu iska bixiyo un mooyaane fii ibilin buu yidhi ibil ama geel adnaa nisaabi lusi aasaaska nisaabkiisa u yari khamsun waa shan lahaa shaatun ay wa fiiha shaatun neef adhiya ayaana ku waajibaya shanta geelah wa kulli khamsin wa fii kulli khamsin shan kasta oo minhaa geela ka mid a arbacin ilaa arbacin ilaa laga gaadhayo afar maca alcishriina labaatan ay la socoto macnaa ilaa afar iyo labaatan laga gaadhayo danun yajibu danun waxaa ku waajibaya neef ida ah oo tama u dhammaystirmay lahu isaga caamun sanad wa canzun aw canzun ama waxaa ku waajibaya neef riya ah oo caamaani ay tama lahu ay u dhammaystirmeen caamaani laba sannood ay u dhammaystirmeen marka geela nisaabkiisa u horeeya nisaabku saynu sheegnay waa alqadru aladii idaa balagahu lmaal wajabat fiihi zakaa waa qadarka maalka zakawigaay markuu gaadho ay saka ku waajibayso nisaab baa la ydhaahdaa fardina waa la dhahdaa labada magacba wuu leeyihi marka geela nisaabkiisu waa intee qadarkee markuu gaadho saka ku waajibaysa shan markuu gaadho shanta geela maxaa ku waajibaya xadiidka anasya ku xusan neef adhiyaa ku waajibaya laha shaatun fiiha shaatun neefkaasi idiyo riye kuu noqonayo qofku isaga kala dooranaya lab iyo dhadi kuu doonayana waa ka dhigaya lanna isma shaat alwaarid fi lxadiid yaqaw cala aldakari walunha waa magaca shaat ee xadiida kusoo arooray neefka adhigee lab iyo neefka adhigee dhadig ka riyaha iyo ka idaha ah intaba magac buu u yahay waxaa shardiya neefkaasi in laga helo shuruudii udxiyada waa in laga helo ha bishuruud aludxiya waa inuu leeyihi waaye shan kasta oo geela neef adhigaa ku waajibaya ilaa afar iyo labaatan intuu geelu yahay shan iyo labaatan markuu gaadho ayuunbuu geel ku waajiba oo tusaalahaan tobankii waa laba neef oo adhiga shan iyo tobankii waa saddex neef oo adhiga labaatankii waa afar neef oo adhiga shan iyo labaatan markuu gaadho ilaa afar iyo labaatanku afar shan buuxda maahe ayuu neef geeli ku waajibaya waayin wuxuu yidhi fi lkhamsi waalcishiriina wayajibu waxaa waajibaya fi lkhamsi waalcishiriina shan iyo labaatankii geel ahaa bintun qaalin lilmakhaadi inahooyo urleya wa fi halaaثiina soddonkii wa sittin lix yani lix iyo soddonkii iftiraadu binti labunin ayaa kaainun ahaaday bintulabuun faral yeelisteed ayaa kaainun ahaaday fi halaaثiina wa sittin lix iyo soddonkii iftiraad waa mubtade muaqara baynu ka dhignay abarkiina waa muqadar waa kaainun taas halkaa jaariya majruurku ku tacaluqay waay bintula ina inahooya caanalay ayaa lix iyo soddonkii ku waajibtay buuri taasoo istakmala dhamaystiratay sanatayni laba sanadood sanadkii saddexaad u bilaabmay qaalin laba sano u dhammaadeen sanadkii saddexaad u bilaabmay sittin wa arbaciina wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartankii geela ahaana xiqatun xiqaa habat ay habata uu sugmay wujuubuha yacnaa waajibitaankeedu uu sugmay lix iyo afartanka geela xiqa ayaa ku waajibtay xiqadu waa saddex sannadood u dhammaadeen oo sanadkii afraad gashay waxaana xiqa loo yidhi lianna istaxaqat an yuxmala caleyha waa la raran karaa wa kadalika istaxaqa turuuqa aljamal awrku inuu abaahiyana waa waa u diyaarsanta wajadcatun buu yidhi mid ilka dhacsatay ayaa lilfardi ay fi lfardi ku waajibtay waaxidkii maca sittiina lixdan xaalo uu la socdo bimacnaa koob iyo lixdan wey lilfardi maca sitiin koob iyo lixdankii waxaa ku waajibtay jadaca waa ta afar sannadood u dhammaadeen sanadkii shanaad gashay waxaana jadaca loo yidhi ilkii hore ayaa ka dhacay sittin wa sabciina wayajibu waxaa waajibay fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatan geelana ibnataa labuli laba ilmahooya caanalay oo laba waxa weeyaan qaalmood oo mid walba ay u dhammaadeen laba sannadood ayaa ku waajibay oo laba faral baa ku kulmay weyaan macnaheed waajibkaa soo noqnoqday fi lfardi watisciina koob iyo sagaashankii filfardi waaxidkii watisciin ay maca tisciin wayajib waxaa waajibay fi lfardi waaxidkii watisciin ay maca tisciina xaalo u sagaashan la socdo oo koob iyo sagaashankii dicfulxiqati baa ku waajibay xiqo labalaabkeedu bimacnaa laba xiqo ayaa ku waajibay laba qaalmood mid walba ay saddex u dhammaadeen sanadkii afraad ay gashay walfardi waaxidkii wayajib waxaa waajibay fi lfardi waaxidkii geel ahaa maca cishiriina iyadoo ay la socdaan labaatan bacda almiati boqolka dabadi marka waa boqol iyo koob iyo labaatan halaathatu lbanaati qaalmihii saddexda ahaa ee min labuunin yacnaa ilmahooya caanalay ahaa binta labuuni kula arbaciina xsub xisaabso binta labuuni xisaabso binta labuuni inahooya caanalay kula arbaciina fi kuli arbaciina afartan kasta waxiqatanna xisaabso likuli khamsiina konton kaste anaa boqol iyo kob iyo labaatan markuu dhaafo halkaa kolley boqol iyo kob iyo labaatan markuu dhaafo un xisaabtani bilaabi mayse boqol iyo soddon markuu gaadho weeyaan afartan kaste bintulabuun baa ku waajibaysa konton kastana waxaa ku waajibaysa xiqa wacfu cafi oo dhaaf can ilawqaasi waqsiyadii bayna annusubi xaalo nisaabiyada mid u dhaxaysa ay tahay oo awqaas waa jamcu waqas waxa weeyaan alcadad aladi bayna alfardayn waa tirada labada faral udhaxaysa waa la ysu cafiya macnaheed waxa weeye faralka ka horeeya wixii ka baxaya ayuunbaa ka baxaya maalan shan geela neef adhiyaa ku waajibay tobanna waxaa ku waajibay laba neef tirada udhaxaysa waa lix toddoba sideed iyo sagaal waa waqsi oo macfuun can waa yusqad tira shanta intii ka baxaysa unbaa ka baxaysa marka faralka hore intii ka baxaysay unbaa qofka laga rabaa ilaa faralka labaad laga gaadhayo oo qadarka baxayaa isbedeli maayo waay wuxuu yidhi fii ibilin geel buu yidhi adnaa nisaabi lusi ama adnaa nisaabi lusi aasaas nisaabkiisa u yari fii ibilin geel dhexdii fii zakaati ibilin khamsun waa shan lahaa shaatun fiiha shaatun neef adhiyaana ku waajibay wa kulli khamsin wa fii kulli khamsin shan kasta oo minhaa geelii ka mida arbacin ilaa arbacin ilaa laga gaadhaya afar macal cishiriina labaatan ay la socdaan daanun yajibu waxaa waajibay daanun neef ida ah oo tama u dhammaystirmeen lahu isaga caamu sanad wa canzun aw canzun ama neef riya ah oo tama lahu ay u dhammaystirmeen caamaani laba sannadood oo laba ama dhadiga yajibu waxaa waajibay fi lkhamsi walcishiriina shan iyo labaatankii geel ahaa bintun qaalin lilmakhaadi ay lidaati lmakhaadi tii waxa weeyaan uurka u saaxiibka ahayd u sugan macanaa bintulmakhaada inuu hooya uurleh mar hadday dee iyadu sana jirsto kii labaad ay gashay dee sida geela looga bartay da-dii laba ku xigtay bay hooyadeed ku rimantay shardi maaha laakiin taas hooyada ha rimanaato ama galoofa ahaato inagu xagga da-deedun baynu eegaynaa magacu sida aalibkaabu isagu ku socdaa wa fi alaaiina yajib wuxuu yihi iftiraadu binti labuunin bintulabuun faral yeelisteed ayaa kaainun ahaaday fi alaaiina wa sitin lix iyo soddonkii bintulabuun taasoo istakmalad dhamaystiratay sanateeni laba sanadoodoo kii saddexaadna dee madaxa la gashay fii sittin wa arbaciina lix iyo afartanna xiqatun xiqa ayaa habata uu sugmay wujuubuha yani waajibnimadeedu xiqatun buu habata sugmay wujuubuha fi sittin wa arbaciina wa jadacatun jadacu watajibu waxaa waajibtay jadacatu lilfardi fi lfardi maca sitiina yani koob iyo lixdankii fardi fi lfardi waaxidkii maca sitiina xaalo uu lixdan la socdo koob iyo lixdan sittin wa sabciina wayajib waxaa waajiba fi sittin wa sabciina lix iyo toddobaatanna ibnata labunin laba ilmahooya caanalay fi lfardi wayajibu waxaa waajibaya fi lfardi watisciina koob iyo sagaashankii dicfu lxiqati xiqo labanlaabkeedoo dee laba xiqo ah wayajibu waxaa waajibaya fi lfardi maca cishiriina bacda almiati boqol iyo koob iyo labaatan fi lfardi waaxidkii maca cishiriina xaalo uu la socdo labaatan bacda almiati boqolka dabadii boqol iyo kob iyo labaatan alaaulbanaati baa waajibaya yanaa qaalmihii saddexda ahaa ee min labuunin ilmo hooyacaanalay ahaa waaye uxsub xisaabso binta labuuni xisaabso fii kulli arbaciina mar hadduu boqol iyo kob iyo labaatan dhaafo afartan kaste waxiqatanna xisaabso likulli khamsiina ee fii kulli khamsiina wacfu dhaaf waxba ha ka qaadin can ilawqaasi tirooyinka labada faral u dhaxeeya ama labada nisaab bayna nusubi awqaastaasi xaalo ay tahay nisaabyada mid u dhaxaysa نصاab abقاar ثaلaaثuuna وفي kuli ثaلaaثiina tabiic yktafi نiصaabu abqaarin lo nisaabkeed qadarka ay ku saka goysaa ثaلaaثuuna sodon weeye day soddon ka yartay qofku inuu isagu iska bixiyun mooyaane saka laguma laha wa fii kuli ثaلaaثiina buu ihi soddon kaste tabiicun baa ku waajibay tabiicaas oo yktafi hooyadii daba socda macnaa waa mid dee dhowaan lagu daray lo-da marka weli hooyadii kamuu hagaagine wuu daba socdaa weli mid yar inuu yar yahay ayuu isku tirinayaa weli marka tabiicu amaa lahu sana waa ka sanad u dhammaaday wey marka kaasaa ku waajiba waa meelaha lab uu ka baxo ama lab uu ku waajibo xoolaha haddii dee tabiica uu ka dhigana qofka waa u furan tahay musinatun buu yidhi yajibu ama tajibu waa waajibaysaa musinatun mid musino ahi macana ilkiya ay u soo wada baxeen fii kuli arbaciina afartan kasta ay daatu hintayni aydu waa tafsiiriye daatu hintayni weeye musinadu mid laba u saaxiiba labadaasoo min asiniini sanadadia macna waa qaalin lo ah oo laba jirsatay sanadkii saddexaadna u bilaabmay ayaa afartanka waajib ku ah soddon iyo afartan inta udhaxaysana maxaa waajib ku ah intii soddonka un soo ma maxaa la dhahdaa soddon iyo afartan inta udhaxaysa waqsi baa la dhahdaa alwaqs waay wuxuu yihi walarbacuuna afartan marka hadhowde haddee intaa loodu ka badatana lixdan kaste waxaa ku waajibaya tabiicaan todobaatankiina waxaa ku waajibaya ama soddon kasta waxaa ku waajibaya tabiic afartan kastana musina ku waajibaysa walarbacuuna buu ihi afartan iyo afartanku nisaab lghanam ari nisaabkii weeye shaatun biha shaatun neef ariya ayaa tajibu waajibaysa bihaa ay fiiha afartanka dhexdoodii shaatadaasoo ka shaati ibili nacami nicmooleyda geeleeda neefka adhiga ka baxay oo kale ah afartanka neefe adhiga ah neef adhigaa ku waajibaya neefkaas waa inuu la mid noqdo neefkii geela ka baxayey hadduu ida yahay waa inuu sanad u dhammaaday hadduu riya yahayna waa inay laba sannadood ay u dhammaadeen shuruuddii udxiyadana waa inuu leeyahy waxa aanay neefkii arigaa geela ka baxaanu kala mid ahaynu xagga dukuurada iyo unuusada neefka geela ka baxaya isaga waxaanu idhi labiyo dhadig kala doonaa laga dhigi karaa laakiin neefka arigaa ee ari laga bixinayo sakaan looga bixinayo haddii arigu wada dhadig yahay ama labiyo dhadig uu isugu jiro waxaa shardiga inuu dhadig noqdo hadduu wada lab yahayna neef lab markaa waa lagu bixin karaa waayo waicfu sitiina buu yihi lixdan labalaabkii lixdan labalaabkii waa misa boqol iyo labaatan ilaa waaxidin ay maca waaxidin oo waaxidna uu la jiro shaataani laba neef oo adhiya baa ku waajibaya yacnii adhigu markuu noqdo boqol iyo koob iyo labaatan ayaa faralka uu isbedelayaa oo laba neef oo adhiya uu noqonaya marka afartan ilaa boqol iyo labaatan waxaa ka baxayo neef ai baa ka baxaya boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadho ayuu faralka isbedelaya laba neef ai ay ka baxayaan walixdaa buu yihi neef iyo wadicfu lmiati iyo boqol labalaabki waaxid iyo boqol labalaabki waa mis laba boqol iyo ko boqol labalaabki de waa laba boqol iyo waaxid laba boqol iyo ko alaaatun baa ku waajibay saddex min ashiyaahi arya marka halkaa tama iyo uma labaduba nusakha waa kusoo arooreen marka haddaynu idhaahno tama haddaynu idhaahno ay kamula hada alfar faralkaasi u dhamaystirma bay noqonaysaa uma haddaynu idhaahna uma shaatun uma intaa dabadeed shaatun neef aryaa waajibay likulli miatin boqol kaste uma intaa dabeed qul waxaa tiraa xutima waxaa la faral yeelay shaatu neef ariya likulli miatin fi kulli miatin boqol kasta mar haddii uu saddex boqol gaadho waa saddex neef baa lagu leeyahay intaa dabadeed boqolkiiba waa hal neef afarta boqol waa afar neef ilaa afar boqol laga gaadhayo saddexduunbaa baxaya ilaa shan boqol laga gaadhayo waa afartuunbaa baxaya oo labada faral inta udhaxaysa waa waqsi wey waay walarbacuuna buu ihi afartan hiya afartanku nisaabu lghanam ari sakagoyskii weeye shaatu neef adhiya ayaa biha fiihaa afartanka ku waajibtay shaatadaasoo ka shaati ibili nacam nicmooleyda geeleeda neefka adhiga ee ka baxay oo kalea wa dicfu sitiina lixdan labalaabkii waa boqol iyo labaatan ilaa waaxidin ay maca waaxidin waaxidna iyadoo lala qabo yani boqol iyo koob iyo labaatan shaataani laba adhiya baa ku waajibay walixdaa waaxid iyo wa dicfu lmiati boqol labalaabki waa laba boqol iyo kowe alaaatun baa ku waajibo min ashiyaahi ari ah tama faralkaas waa dhammaystirmay ama uma intaa dabadeed saddex boqol dabadood qul waxaa tiraa xutima waxaa la faral yeelay shaatu neef ari likulli miatin fi kulli miatin boqol kaste halkana wuxuu kaga hadlayaa zakaat lkhaliiqeyn labadii maal ee isku jiray sakadooda khuladuna waa laba nuuc isku jirka xoolu khulatu shuyuuc laa yatamayazu milku axadihima can milki ilaakhar xooluhu waa isugu jiraan umana qaybsana ee neefkii lasoo qabtay oo wada leeyihin khulatu shuyuuc baa taa la dhada khulatu amlaakna waa la dhaha nooca labada khulatu jiwaaro yatamayazu milku milku axadihima can milki ilaakhar mid waliba intiisu inta kale waa laga yaqaanaa hadday kala socdaan mid waliba dee intiisu yaqaanaa u kaxaysanaya labada markaa khulaba zakada way tahiiriyaan maray takfiif ku tahiiriyaan fududayn iyo maray tahqiil culaysin ku tahiiriyaan iyo mar tahiil iyo takfiif iyo tahqiil midnaba aanay ku tahiirin ay siman yihiin xaalat lkhula iyo markaanay xooluu isku jirin oo laa yufaraqu laa yujmacu bayna almutafariqeyn walaa yufaraqu bayn mujtamacayni khashyata sadqa buui nebigu si bukhaari uu ku wariyay saxiixiisa xoolo isku jiro la kala sooci maayo iyadoo sika laga baqayo laga cararayo kuwo kala soocnaan la isku dari maayo marka meelaha ay dee fudaydka faa'iideye waxaa ka mid a mid waliba afartan buu lahaa mid walba neef baa laga rabay hadday hadday isugu jiraanse hal sideetan bay noqoneen waa hal neef furo mid walba neef barhkii unbaa kusoo hagaagaya wahaakada meelaha markaa dee culayska keentana waxaa ka mid a mid baa adhigiisu nisaabba u ka yaraaba labaatan buu haystay kana afartan markii la isku daray lixdan ba isla noqdeen neef baa laga rabaa kii labaatanka markaa dee lahaa uluu shaatin baa laga rabaa kii kalena ulua shaatin markaa kii labaatanka lahaa dee culays bay usoo kordhisay khuladu isku jirku sakaan ku waajibteen bay ku waajibisay haakada labadoodabana dee takfiif bay u keeni kartaa waayahay wuxuu yihi maalulkhaliiqayni xoolihii isku jiray ka maali lmufradi xoolihii qof quri lahaa oo kala weeye xagga waajibitaanka sekada in mashracun buu yihi haddii halka laga horayo iyo wa masraxun halka laga foofiyaayo taxid uu mid qura noqdo walfaxluna uu itixaadu mid qura noqdo neefka qoodha haddii xooli isku jinsigii weeye waraaci ka raacayaana uu wada raacayo oo aan u kala socnayn hadduu doola toban qofa raacaane tobanku waa inay la wada joogaan aanu midna intaa eegeen midna intaa eegeen wa ardulxalab lisitaan dhulkeedna uu midoobo meel qura lagu wada liso wa fii muraaxi leylatiha leyliha habeenka halkay u hoyatana bimacnaa ay ka midaysan yihiin iyo walmashrabi iyo meesha ay ka cabaan ceel ay ka cabaanna ay ka midaysan yihiin marka khuladu waxay leedahay shuruud labadii maalay isku jiray si ay khuladu raad ugu yeelato sakadooda shuruuddan xadiid kusoo aroora daciif qaarkood kuwa kaleoo laba qiyaas qaatay saxaabadana waa aahaar ka soo aroortay baa jirta shuruudda waxaa ka mid a itixaad maa yeli waxyaabaan soo socda in labadaa xoolayo isku jira ay ka midaysan yihiin mashraca waa inay ka midaysan yihiinoo mashrac waa halka xoolaa laga horo xoolaa dee marka ceelka la keeno laguma sii daayo un darka meel ceelka ka yara durugsan baa lagu joojiyaa halkaasaa qayb qayb looga sii daayaa sii dayntaasaana horis la idhaahdaa marka waa in meel qura laga wada horay laakiin haddii ilaa ceelka ha iskuba jiraane adhow markay ceelka dul tagaan laba meeloodoo kala duwan laga kala horayo xoolahaas xoolo isku jira maa isku jiritaan sakadii raad ku yeelanaya waa tahay masraxana waa inay ka midaysan yihiinoo almowdic aladii tasraxu ilayh litajtamica wa tusaaqa lilmarca waa meesha firka la dhaha soomaaliga firkadana waa inay ka midaysan yihin firkadu waa xoolaa marka xerada laga soo daayo halka lagu joojiyo si dee ay isu soo gaadhaanoo halkaasaa waa lagu tiriyaayo waxaa la eegaa neefka dhitinayaa la eegaayo neef xerada maray kasoo baxayaan baa isha saa loo mariyaa dabeetana kala arka inuu dhitinayaa halkaa qodaxda lagaga saaraa ama shilin baa labada raaf dhexdooda ka baxda oo dhitinta sabab ugu noqoto waa laga jaraa wahaakada neefka xanuunsanaya halkaa lagu arkaya masrax baa dhaa firka la dhaa gaar ahaan waxaa aada loo isticmaalaa markay dhiriiqdu jirto war dhiriiq ma garanaysa ya rag baan garanay baan filaya dhiriiqde marka dee xeradii roob uu helo ee degadii ay qoydo waaye si ay xoolaha dhiriiqdaa ay uga baxaan baa meel bannaan oo aan qoyanayn baa lagu joojiyaa intaan la sii dayn waaye waxaa kaloo shardiya neefka qoodhaa in xoolahaasi ay ka midaysan yihiin oo hadday isku nooc yihiin de hadday idiyo riye yihiin midna iduhu leey midna riyuu leey itixaad ulfacli suurtagal maha waaye marka tacadudku dhibi maayo marka la leeya itixaad ulfaxlina loogama jeedo in neef quroo qoodhi inuu ku jiro hadduu doonaan toban ha ku jiraane waa inay ka dhexeeyaan xoolaa waa inay ka dhexeeyaan raaciga marka la le waa inay ka midaysan yihin looma jeedo inuu qof qura u raaco toban qof hadday doonaa raacaane waa inay xoolaan si isku mida neef wal oo xoolaa ka midaba mid waliba waa inuu dee eegayo ilaalinayo saasaa loo jeeda meesha lagu lisaya waa inay ka midaysan yihin xeradana waa inay ka midaysan yihin meesha ay ka cabaanna waa inay ka midaysan yihin maalulkhaliitayni buu ihi labada isku jira maalkood labadii xoolaa isku darsaday maalkood maal mukhtaliayn labada xoolaa isku darsaday maalkood ka maali lmufradi qofka qura xoolihiisoo kale wey marka seke laga hadlayo goormuu ka qura xoolihiisoo kale in yataxid waa hadduu midaysan yahay mashracun halka laga horo wamasraxun firkadii walfaxlu neefka qoodha waraaci ka ilaalinaya la joogo waa ardulxalab meesha lagu liso waa daciif fi lmadhab weelka lagu lisaya inuu mid qura noqdo sida muctamedkaana waa inaan shardi khultada u ahayn wa fii muraaxi leyli habeenkai halkay u hoyataan waa inay meel qura tahay walmashrabi fi lmashrabi ay wa an tattaxida baa shardiya fii muraaxi leyliha iyo wa fi lmashrabi halkanna sekadii markaa dahabka ayuu ka galay wuxuu uhi cishruuna mihqaala nisaabu lidahabi cishruuna labaatan mihqaalan yacnaa diinaar ahaatay nisaabun nisaab weeye nisaabkaasoo lidahabi dahabkii u sugnaaday wa miataa dirhamin laba boqol oo dirhamna fidatin waa majruur binasci lkhaafid oo nisaabu fidatin weeye oo fida nisaabkii wajaba waxaa waajibay fii dayni labadan waxaa ku waajibay dahabki iyo fidada nisaabkaa gaadhay rubcul cushri baa ku waajibay marka toban loo qaybiyo meel tobankaa ka mida rubuceed macnaa afar marka loo dhigo meel low min macdinin meeshii ilaahay uu ku abuuray mid laga soo saaray baa noqotay yacnaa godqalin mid laga soo saaray baa noqotay macdinka godqalin ayaa la dhahdaa wamaa yaziidu nisaabkaa la sheegay wixii ka batana bilxisaabi اlbayini ee tajibu waa waajibaysaa zakaatu zakadiisu bilxisaabi xisaabtii iyadoo loo egaya albayin ee caddayd waayo halkan wuxuu kaga hadlayaa sekadii naqdiga adahab walfida nisaabkeeda dahabku wuxuu sakagoys noqdaa markuu gaadho labaatan diinaar labaatanka diinaarna markii garaam loo rogo shan iyo siddeetan garaam bay noqotay fidaduna waxay sakagoys noqotaa laba boqol oo dirham oo u dhigmo shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam maxaa ku waajibay markay sakagoys noqoto mid walba rubuulcushri baa ku waajibaya oo ah boqolkiiba labiyo badh ama afartan marka loo qaybiyo waxa soo baxa ama toban meelood marka loo dhigo meel afar loo qaybiyey meesheed low min low min macdinin waxaa uba noqdaba mid qodqali lagala soo baxay ay low kaana haba noqdaba almadkuuru kaa la sheego dahabkiiyo fidada ah min macdinin mustakrajan mid lagala soo baxay min macdinin godqalin oo dee culamada qaar gooni bay u saaraanoo markay amwaasha sekadu ku waajibtay ay tirinayaan bay dhaha almacdin almacdinna maxay uga jeedaan adahab walfida almustakraj min almakan aladi khalaqahu llahu fiih waa dahabka iyo fidada halkii ilaahay uu ku abuuray lagala soo baxay kaasaa macdin la idhahda marka isna dee dahabnimo iyo fidanimay seka ugu waajibaysa nisaabkiina waa loo shardiyaa nisaabkana ka hore uu haystay waa waa lagu dhammaystiraya waaya laakiin muxuu dahabkii fidada kale kaga duwayay macdinka laa yushtarau fiihi xawlaan alxawl qofkan oo leh oo milkigiisa ku jira inuu sanad u soo wareego ayaa la shardiya qofku dahabku qotay ama fidadu qotay mar hadday nisaab gaadhaan xaalan baa sekadu ay ku waajibaysa waayo maalka waxaa loogu yeelay xawlka oo loogu shardiyey si uu maalku dee u kordho u bato sekadu dee qofka aana uga dhammayn oo namaa uu sameeyo wa haada namaa binafsihi bay idhahdaa dahabkiiyo fidadan godkiisii halkii ilahay ku abuuray lagala soo baxay waa maal isagoo duuduuban hal mar soo kordhayba nicmada ilahay ma hal mar soo siyaada weeye xaqii masaakiinta ka bixi wamaa yaziidu bilxisaabi ilbayinina wuxuu ku ishaaray annahu laa waqsa fi naqdayn naqdaynku waqsi male iyagu wax waqsi la dhahda male oo in laba faral udhaxayso oo la odhanayo iyada waxba waajib soo kordhin mayse intii faralkoole laga bixin inaan laga bixiye ma jirto shan iyo siddeetan garaam markuu daabu gaadhay siday ku waajibsaba inaan odhan nus garaam hadduu kusoo beero nus garaamkaadi sakuu soo siyaadinaya bixisaabihi iyuu saka kusoo siyaadinaya fidadii waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan shan boqol iyo lix iyo sagaashan bay noqotay halkaa garaam sakuu soo kordhinaya wax waqsi ladhaa iyadu ma laha waqsiga waa wax la jejebin kara dee tani wax la jejebin kara wey waaye oo xisaabi ay geli karto ayib cishruuna buu ihi labaatan mihqaala diinaar ahi nisaabu waa nisaab lidahabi dahabkii u sugnaaday wamiata dirhamin laba boqoloo dirhamna fidati nisaabu fidatin weeye wajaba waxaa waajibay fii deyni labadan waxaa ku waajibay rubculcushri baa ku waajibay toban meeloodoo meel rubiceed low min macdinin walow kaana habaad almadkuuru kaa la sheegay mustakrajan mid lagala soo baxay min macdinin halkii ilaahay uu ku abuuray wamaa yaziidu wixii nisaabka ka ziyaadee ka kordhana bilxisaabi albayini tajibu waa waajibaysa zakaatuhu bilxisaabi xisaabtii iyadoo loo eegaya albayin ee caddayd wa fii rikaazin buu hi rikaas yacnaa dafiin mid la aasay oo jaahiliyin jaahiliye oo ah islaamka hortay dadkii joogay loo tiiriyey rikaaskaasoo minhumaa dahabkii iyo fidadii ka mid a alkhumusu baa ku waajibay xaalan isla marka la helo qusima waana la qaybin ka zakaati sida zakada loo qaybinayo ciddii sakada la siinaya baa la siinaya halkana wuxuu ku tilmaamay zakat rikaas shaaficiyadu waa zakeli waxa rikaaska laga bixinayaa walihaada waxa ka dhashay oo ka farxamay taas in cidda la siinaya ay yihiin ahlu zaka nabiguna alayh salatu sala wuxu fi rikaas alkhumus marka de kolley masalada khilaaf baa ku jira culimada qaarkood waxay leeyihiin khumuska fayga sidii ciddii la siinaya baa iska leh oo sekada markaa dee khumus ma galo sekada khumus ma galo rikaasku waa dafiin ljaahiliya sida culimada luqadu yidhaahdeen abu cubeydi lidalika imam shaafici raximah llahu tacaala min ahli luqa isaga laftiisuna ka mida jaahiliyana waxaa loo jeedaa man kaana qabla alislaam waxaana lagu garanayaa dee in magacyadii boqoradoodu ay ku qoran yihiin ama sawiradoodii ay ku yaalaan amaa rikaasku hadduu yahay islaami oo calaamadihii muslimiintu ay ka muuqdaan sida boqor boqoradii muslimiinta ka mid ah magaciis ku qoran yihiin haddii ciddii lahayd la garanayo waa loo geenaya haddii kalena dee waa xoolo maalun daayic wey wuxuu yidhi wa fii rikaasin xoolihii la aasay rikaaskaasoo jaahiliyan jaahiliya mid loo tiiriye rikaaskaasoo minhuma dahab iyo fida ah xadiidku waa caam lakin shaaficiyu dahab iyo fiday ku ururiye fi rikaasi lkhumus buuri nebigu xadiidku wuxuu shamlisanayaa xoola jaahiliyada ay aastay oo dhan waxay doonayaan baa noqdaan alkhumus baa ku waajibay xaala fi lxaal isla marka la helo usima waana la qaybin ka zakaati baa loo qaybin fi tamri buu ihi timirtiiy wazarci zarcii annisaabu nisaabkii alramliyu ee biradli ramliy marka lagu halbeego rodalkii ramlo magaalada la idhaahdo loo tiiriyo radalkii dubashiqiga ahawn radalkan ramliga u kitaabkani sheego ha odhanin waxaan arki jirnay ciraaqi iyo ama baqdaadi iyo iyo dimashiqiye ama ciraaqi iyo shaamiye kani muxuu ahaa waa rodolkii dimashiqiga ahaan ama shaamiga ahaan wey magaaladaas si gaara loogu nisbeeyey rodolka ramligaa marka lagu halbeego nisaabka timirta iyo zaracu qul waxaad tidhahdaa khamsatun waa shan rodol waa rubcu alfi ritlin iyo kun rodol rubcood kun rodol rubcood waa mise kun qaybi afar laba boqol iyo konton shan xawki waa laba boqol iyo konton kun afar u qaybi kun rubuci waa mis laba boqol iyo konton shanna ku dar oo khamsatun buu ku yidhahay laba boqol iyo shan iyo konton rodol oo ah rodolka dimashiqiga ah ayaa timirta iyo zaracu markay gaadhaan isaga ku waajibaysaa buuri wa zaa'idun wixii ka ziyaada ee cala nisaabi nisaabka wixii ka ziyaadana tajibu zakaatu yaani zakadiisu way waajibaysaa isagana wazaa'idun waxbaa loo qadarayaa de wazaa'idun cala nisaabi tajibu zakaatu zakadiisa ayaa waajibaysa jafa buu yidhi inamaa yuctabaru hada nisaab nisaabkaa waxaa loo eegayaa uun jafa idaa jafa markuu qalalo oo timirtii oo timir noqotay oo rutabnimadii ka baxday cinabkii oo cinabnimadii ka baxoo zaliib noqday raashinkii oo dee qalalay oo arbikidii oo xasiidnimadii ka baxda oo arbiki noqotay waa inay nisaabkaa gaadho waaye wa min hayrin oo shardi kale mid aan isaga ahaynna naqiyin mid ka saafiya waa inuu yahay oo waxaa kale oo nisaabkaa loo eegayaa marka laga sifeeyo galki iyo dee qashirigi waxyaabaa noocaasa wax kastoo dee aan lagu cunin marka laga sifeeyo alcushru buu yidhi wayajib waa waajibaya alcushru baa ku waajibaya ama wawaajibu maa dukira waxaa la sheegay waajibkiisu alcushru wey goormuu cushri ku waajibayaa id marka bilaa mauunatin hawla-aan iyo kharash la-aan suqiya la waraabiyo wa nisfu cushriga nisfigii oo nisfulcushriga baa waajibaya maca mu'anin marka kharashii ay jiraan lizarci yanaa zarcaa daraaddii u xaasilay aw bihimaa ama labadaba waa lagu waraabiyey kharash iyo hawl iyo kharash iyo hawl la-aan oo mu'unadu waxa weeyaan dee maal ama juhdi labadu way soo gelayaan hadduu biyaha u iibiyo dee waa bimu'na lagu waraabiye hadduu dee biyaa usoo dhaamiyo ama tuurta ugu soo qaado ama gacanta ugu soo saaro waa mu'na wey marka labadiiba waa lagu waraabiyey oo marna bimuna lagu waraabiyo biyaha loo soo dhaaminaya ama loo iibinaya marna roobkaa helayay labadii baa ku kulmay wazic qaybi bixasbi nafc nafcigu siduu yahayna ku qaybi yani wakti ha ku qaybini oo tusaale ahaan billa roobkaa waraabiyey billa booyad baa loogu soo dhaaminayay labadaasi mid midba nafcigiisu intuu leeg yahay oo haddii nafciga waxaa looga jeedaa midhaha noolaanshaha zaraca iyo midhaha kobacooda iyo weynaantooda iyo waxyaabaha noocaasa nafciga uu yeeshay baa la eegaya oo mid waliba bimacnaa nafciga intuu ku leeyahay ayaa looga xisaabinayaa cushrigii iyo iyo nisfulcushrigii ayaa looga xisaabinaya wuxuu yihi fi tamri timirti wazarci anisaabu nisaabkii aramliyu annisaabu nisaabkii alramliyu ee ahaa mid ramlo magaalada loo nisbeeyey fi tamri xaalow nisaab yahay timir dhexeedii wazarci zarc dhexdii qul waxaad tidhahdaa khamsatun shan weeye rodol warubcu alfi ritlin iyo kun rodol rubcooda laba boqol iyo konton wazaaidun nisaabkaa ka dheeraadka ahina ee ka badanna tajib way waajibaysaa zakaatu way waajibaysaa oo bimacnaa ma laha wax waqsi la dhahdo ma laha azuruuc wathimaar iyaduna waqsi ma leh jafa aynama yuctabaru qadru nisaab qadarka nisaabka raashinka iyo midhaha waxaa loo eegaya jafa idaa jafa markuu qalalo markuu qalalo waa inuu nisaabkaa gaadho wa min hayrina wa naqiya uu saafina uu ka yahay min hayrin wa naqiya saafina uu ka yahay min hayrin waxaan isaga ahayn saafi uu ka yahay safiya alcushru wayajibu waxaa waajibaya ama waajibu maa dukira waxaa la sheegay waajibka ku waajibe ka baxaya alcushru toban meelood meel weeye goorma id marka bilaa mu'natin hawl la-aan suqiya la waraabiyo hadee uu roobku waraabiyo ama durduradu ama geed abaareed uu yahay xididkiisa ku caba wa nisfuhu weeye waajibku cushriga toban meeloodoo meel nisfigeed maca mu'anin marka ay jirto hawl lizarci zarciga waraabintiisa usugnaatay aw bihima labadaba haddii lagu waraabiyana bilaa mu'na iyo bimuna wazic qaybi bixasabi nafci waxtarku siduu yahay adoo ku qaybinaya wa carda matjarin buu yidhi xoolo ganacsi bushcuradii ama badeecaddii akhiira xawlihi qawim qiimee dheh mafcuul muqadameen carda matjarin ganacsi badeecaddii qiimee akhiira xawlihi sanadkiisa sanad sakaadkiisa aakhirkiisa qiimee qawimhu qiimee maca ribxin macaashka iraadoo ku daraya binaqdi aslihi asalkiisa wixii lagu soo iibiyey ku qiimee marka halkana waxay noo tilmaamay culuw tijaara hore inoogu sheegay inay zaka ku waajibayso laakiin nisaabna uu shardi u yahay nisaabkeeda waa nisaabkii dahabka wey iyo fidada ka masaakiinta u roon baana la eegaya labada keebaa lagu qiimeynaya ka masaakiinta u roon ay wax ku helayaan ee maalka ay sake kaga helayaan waaye xawlo shardi buu yahy laakiin xawlka oo dhan sanadka oo dhan inay xoolahaas nisaab ahaadaan shardi maaha maalu tijaara aakhiru lxawl unbaa la eegaya aakhiru lxawlka ayaa la qiimeynaya oo dee alaab ahaan lagu sakeyn maayo qiimaa loo rogaya waxaana lagu qiimeynayaa nooca naqdigii lagu soo iibiyey haddii dahab lagu soo iibiyey dahab baa lagu qiimeynaya haddii fido lagu soo iibiyey fidaa lagu qiimeynaya haddii doolar lagu soo ibiye doolar baa lagu hadii shil lagu soo ibiye haddii riyaal lagu soo ibiye kii lagu soobiya lagu qiimeynaya halkaa in badan bay dee dadka qaar ku khaldamaano binaqdi aslihi bima shturiyat bihi waa ka cabira dee abushujaac oo kale marka dad ba waxay u fahmaan intii la soo siiyey unbaa sekada lagaga bixinayaa bay u fahmaan taasina waa khalad waaba la qiimeynayaa baa lagugu yidhi intii lasoo siiyo haddii sikada lagaga bixinaya maxaa qiimeyn looga baahanya la iska hawlaya ila qofkani intuu soo siiyey wuu ogyahay intay ahayd meel baa ugu qoran tahay waa la qiimeynaya macnaheedu waxa weeye maalintaa qiimaha ay taagan tahayba ayaa lagu qiimeynaya oo shaygii haddii toban lagaa soo siiyey laakiin maalintaa la qiimeynaya hal doolar umar halkaa doolar baa lagu qiimeynaya wixii lagaa siiye la eegi maayo haddii toban lagaa soo siiyo maalintaad qiimeynaysa boqol uu suuqa ka marayo boqolkaasaa lagu qiimeynaya qiimeyn ba haddaad maqasho waa shaygaas shaygu wuxuu taagan yahay maalintaa la qiimeynayo uu ku iibsamayo ayaa looga jeedaa waaya wa carda matjarin buu yidhi badeecadda tijaarada iyo ganacsiga qawim qiimee carda matjarin badeecadda ganacsiga akhiira xawlihi sanadka uu tirsanayo aakhirkiisa qiimee qawimuu qiime maca ribxin macaashir adoo raacinaya binaqdi aslihi waxaad ku qiimaysaa asalkiisa noocii naqdigaa ee lagu soo iibiyey ku qiimee walow min gayri naqdi lbaled beledka naqdiga laga isticmaalo midaan ahayn ba ha noqdee wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin